halkani waa washington lantaafka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si tuusa uga dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal fartanka mitrband iyo hirarka efemiyada magaalooyinka qaar iyo boggeenna internetka ee v o a somaali com oo aad caalamka oo dhan naga dhegaysataan
waa fiidnimo talaado ah bisha juun waa siddeed iyo toban sannadka labada kun saddex iyo tobanka kusoo dhowaada barnaamijkii waa go'aankaaga oo idiin daadihinayaan anigoo ah maxamuud ibraahim cali iyo maxamuud mascade
bal dadka tahriiba nooca yihiin waxaan u tahriibaya aan tahriibta u jeclaystay inaan baasboor dunidoo dhan lagu soo wareegayo ixtiraamle aan qaato markaas sida aynu ixtiraamka u helno waa inaynu waddanini noqonnaa codadkaasina waxa ay ka mid yihiin dood ay v o a ku qabatay magaalada hargeysa oo looga dooday saamaynta tahriibku ku leeyahay dhallinyarada iyadoo dhammaystiran waxa aad ku maqli doontaan barnaamijka intiisa dambe
waa heestii tahriib uu ku luuqaynayo cabdirasaaq axmed faarax gaadaco waxaad ku maqli doontaan barnaamijka qaybtiisa dambe sidoo kale dhegaystayaal waxaad barnaamijka ku maqli doontaan qodobo kale oo kala duwan oo ay ka mid yihiin barnaamijkii amaba xubintii aan ugu magacdarnay maxaa maskaxdaada ka guuxaya marka horese ku soo dhowaada warkii dunida wararka ka imaanaya magaalada kismaayo ee koonfurta soomaaliya ayaa sheegaya in qarax lala eegtay gaadiid ay wateen ciidamada kenya oo ka mid ah xoogagga nabad ilaalinta ee amisom haddood goobjoogayaala ayaa v o a u sheegay in saddex askari oo ka tirsan ciidamada kenya ay ku dhaawacmeen qaraxaasi hase yeeshee afhayeenka ciidamada kenya major emmanuel jirjir ayaa bogga twitter-ka ku sheegay inaanay jirin wax dhaawaca oo soo gaaray ciidankooda balse waxyeello soo gaaray oo keliya gaariga ay wateen oo qarax miino lagula eegtay bartamaha magaalada kismaayo dhinaca kale waxaa maanta isla magaalada kismaayo lagu dhaawacay yaasiin nuur gaas raadaar guddoomiyaha ku-xigeenka maamulka kumeelgaarka ee axmed madoobe kadib markii kooxaha hubaysan ay rasaas ku fureen gaadiid uu watay
dowladda etoobiya iyo masar ayaa isku raacay inay yeeshaan wadaxaajood ku qotoman samaynta biyoxerka ay sameeyeen dowladda etoobiya ay sameeyaan dowladda etoobiya ee webiga niilka asbuucii tagay madaxweynaha dalka masar maxamed mursi ayaa sheegay inuusan doonaynin dagaal laakiinse ay u furan tahay in tallaabo ku wajahan dareenka dalkiisu uu ka qabo mashruuca biyoxireenka taasoo masar ay ka cabsi qabto in ay yarayn karto biyaha webiga ee niilka wasiirka arrimaha dibadda ee dalka masar maxamed kamaal caamir ayaa sheegay in wararka hore loo sii daayey ay ahaayeen kuwa xaaladda sii xuriyey
warkaasina dhegaystayaal halka aad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaanaysa magaalada washington haatana ku soo dhowaada barnaamijkii waa go'aankaaga lanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a ayaa maalintii sabtida ahayd ee bishan juun ay shan iyo tobanka ahayd ee sannadkan labada kun saddex iyo tobanka waxay ku qabatay hoteelka mansuur ee magaalada hargeysa kulan doodeed looga hadlayey saamaynta tahriibku ku leeyahay dhallinyarada waryaheenna ismaaciil fajar ayaa dhexdhexaadinaya doodda waana kan isagoo ku bilaabaya hadalladii furitaankooda bilahan u dambeeyey waxaa si aada sare ugu kacaya tirada dhallinyarada tahriibaysa gaar ahaan meelaha uu sida aadka ah u taabtay waxaa ka mid a somalilan waxaana ka markhaati kacaya heerka tahriibku gaadhay in dugsi sare oo ku yaala magaalada hargeysa oo lagu magacaabo dayib gurey ay isaga oo keliya muddo saddex bilood gudahood ah ay ka tahriibeen ilaa boqol iyo shan iyo labaatan arday haddaba laanta afka soomaaliga ee v o a waxay toddobaadkan dood iyo falanqayn ku qabatay magaalada hargeysa taas oo siyaasiyiin aqoon-yahano iyo ardayda jaamacaduhu kaga doodeen arrimaha keenaya tahriibka madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow ayaa isagu kulankan dooda ah furay wuxuuna sawir ka bixiyey nuxurka kulankani xambaarsanaa waxa weeyaan barnaamij ay samaysay v o edu oo aan ugu magac darnay waa go'aankaaga intiina maqashay salaaso kasta ayuu baxaa siddeedda ilaa sagaalka fiidnimo barnaamijkaas ayuu qayb ka yahay kulankan iyo mid ka horreeya oon london ku qabannay ilaa ay bil ka hor iyo kuwo kaloo soo socda haddii rabeedmo waa go'aankaaga wuxuu u dhigmaa oo uu macnihiisu yahay qof yahow dhallinyarada ah adaa iskale go'aanka noloshaada haddaad badda isku tuurayso haddaad ka fikirayso haddii aad burcadad gelayso haddaad argagixiso ku beerayso go'aankaadaa iskale laakiin go'aankaaga ka fikir halkuu kula tegaya ka fikir noloshaada ka fikir wax ka wanaagsan waxaasi ayaa jira nimanka dhegta wax kuugu sheegaya waxa ay kuu sheegayaan ka badan baad istaaheshaa ugu dambayntii waxaan jeclahay iyadoo madaxda iyo asxaabta kale aan u gudbin doono inaan waxyaaba un aan maqmaqlay intii inimika aan joogay lafteeda oo madaxda laftooda mas-uuliyadda dusha looga saarayo oo tusaale ahaan matalan ninka dhallinyarada ah ee halkan jooga ee wax baranaya haddii isagoo jooga kii qurbaha jiray la siiyo jago oo lagu siiyo uun diyaasbaru ka yimid dhiirigelin weyn bay u tahay kuwa xagga joogan inay soo cararaan kuwa halkan joogana inay sii cararaan waxaa loo baahan yahay intaa lafteeda madaxda ay ka fikirta iyo maamulada ay ka fikiraan oo qofka wax la siinayo halkan isagoo joogo uu noqon karaa nin caaqila oo waxbartay oo gabarh waxbaratay oo runtii tayaleh qasab maaha in qofka uu bannaanka jiro bannaanka jiridduna baasaboor unbay keentaa marar badan waxay keentaa dad badan oo waxbartay baa ka yimaada oo aqoon leh oo taa lama diidi karo laakiin qasab ma aha oo qof kastoo qurbaha ka yimaada maaha macnaheedu inuu ka fiican yahay kuwa gudaha jira dhinaca kalena mas-uuliyiinta kala duwan ee ka qayb gashay kulankaas ayaa siyaabo kala duwan ku cabiray dareenkooda ku aadan tahriibka xilligan ka jira somalilan waana kan wasiirka dhallinyarada cayaaraha iyo dhaqanka ee somalilan cali siciid reygal iminka intaa qarniyadan dambe marka laga yimaado xilliyadii hore la odhan jiray qofkaasi wuu tacabiray ee dadku iska yaraa qofku ama markab ha raaco ama doonni ha raaco ama kiinyaba ha u lugeeye marka laga soo gudbo xilliyadan dambe tahriibka la galay markii hore wuxuu ku bilaabmay in dadku dhallinyarada weliba xoogga aan carruurta hayni ay tahriibaan iminkana wax la soo gaadhay xilli ilaa kan iyo aniyojirka ah uu tahriibo runtii waxa weeyaan kelmadda tahriibka ee iminka taagan ayaynu u baahannahay dadkan tahriibaya laftigooda wax markaad ogaato ee aad soo taabato ayaad horta wax ka odhan kartaa wax ka sheegi kartaa haddii laakiin layska yidhaahdo dadku waa tahriibayaa waxaana haysta shaqaala'aanoo shaqaala'aan bay ka tahriibayaan asay arrintaasi xaqiiqada ka fog tahay dhibaatadeeda ay leedahay gudoomiyaha golaha wakiilada ahna gudoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa isaguna sheegay
tahriibku runtii waa aafo qaran oo la soo deristay mujtamacyo badan oo maantana ay la soo deristay somalilan hantida ugu wanaagsan ama ugu qaalisan aynu haysannaa waa dhallinyarada markaa saamaynta ugu weyn waxay ku yeelatay dhallinyaradii kulay sababo badan oo dhallinyarada halkan ka soo jeediyeen maxaa sababaya tahriibka waxay la tahay sababta ugu weyn ee laga yaabo dadku inay u tahriibayaan ama dhallinyaradu gaar ahaan waxay la tahay inay tahay qofku markuu rajabeelo rajabeel baa jira waxaynu ognahay dadaal kastoo la sameeyey waxaa ka soo baxaya sanadkii sanadkan wasiirku waxay tii labaatan kun baa ka soo baxayo arday dugsiga sare waxaa laga yaabaa tobankii sannadada ugu dambeeyey intaasoo arday baa ka soo baxaya dugsiga sare bersidka jaamacadda gelaya waynu qiyaasi karnaa jaamacadaheennu waxay qaadi karaan waa qiyaasi karnaa jaamacaduhu inaanay furi ahayn laftigoodu oo ay lacag yihiin waan qiyaasi karnaa inamadii jaamacadda dhammeeyey oo burjuudka shaqadu way kooban yihiin markaas markuu dee ninkii dhallinyarada ahaa saddex sano shan sano afar sano laga yaabo inuu waxaa laga yaabo inuu ku dhaco rajabeel oversiiska shaqo ee yimaada waxaynu u baahannahay inay noqdaan kuwo loo siman yahay
sidoo kalena gudoomiyaha xisbiga ucid injineer faysal cali waraabe ayaa isaguna hadalkiisa furitaanka kaga hadlay arrimo ay ka mid ahaayeen
waxa weeye wax hadda inoo caddaatay in qofkii miskiinkii aanu tahriimeen ee kii dukaanka hayay tahriibiyey oo kii xoolaha diriyey tahriibiyey oo kii wasiirku tahriibiyey ummadda wada tahriibisu ay inoo caddeeyeen waay maxuu tahriibiyaan maxuu ta waa rajaxumo waa rajaxumo nimankan imanka dadka guraa madax maslayaal baa la yidhaha way jiraan adduunka laakiin waxay joogaan meesha ay dee marketku hay tahay ayay yimaadaan awal maynoo iman jirin markii udub joogtay maynu naqaanay hadda dhimaantka ahaaya waa suuqaa jira waxaa la ii sheegay shalayto islaam toban carruura dhasho horee ceergaabaa oo la waayo tahriibtay waxa weeye in la adreesgareeya weeye dhibaatada kow waxa loo adres waxa weeye maanta waa ogtiino intaasoo iskuul baynu leenahay iskuul quroo farsamaa ma lihin haddaad maanta dabacdeedaad musqusha aad samaysayta waxaad sugaysaa bil inaad nin tuubad yaqaani ku yimaado iskuulladeena professional vacation school baa layna siiyey laba kun iyo sagaalkii afar milyan oo doolar bayna siisay safaaradda jabaan waa la cunay kii quree hufsaan la sameeyo ahaa professional vacation schools ma lihin wax jaatuurka si fiican u dhigan ma lihin barooti xamar ee xoroodee laga saaray nimankii shabaabkii wax allaayo wixii wastaal iyo birlaab hawey naga tegeen etoobiyan u dooranin wax wax yaqaano technician waa inaynu dhallinyarta iskuuladda u qaybinnaa oo aynu u baqaynaa ina farsamayaqaanta la baro
wasiirka madaxtooyada ee somalilan xirsi cali xaaji xasan ayaa isna dhallinyarada u sheegay marka laga tago dhallinyarada la qalday ee laga qalday ee sida qaldan ee qasulfikriga wax loogu sheegay waxaa kuu caddaynaya inta diyaasbar ee bannaanka ka soo guurtay waxaa kuu caddaynaya waxaannu qabannay waa waxaan la dafiri karin oo waa kuwa waalaamiyada iyo dekadaha iyo madaarada iyo waxa aad arkayso oo aan ahayn wax dhagax meel ma dhigno beene middaba baan anagu dhignaa dalka waxbaannu ka qabannay horumar baannu gaadhsiin dalka dhaqaalihiisii baannu kor u qaadnay dalka siyaasadiisii ururaannu furo waxaan ugu talagallay in urura la furo ay tartamaan oo qof waliba tijaabiyo hankiisa siyaasadeed iyo taageerada bulshada ku haysto dalka waxaan aaminsanahay xukuumaddu waxay ka qabatay oo rajo gelisay ummadda tallaaba aad iyo aad u muhiima waana ta aannu aaminsannahay inaannu nahay xukuumaddii waxqabadka iyo horumarka inaannu nahay waxaanse leeyahay waxaa laga yaabaa in badan oo siyaasiyiina oo aan laga yaabo inuu ka dhiganayo tahriibka inaannu dareenka bulshada la wadaagayn oo xanuunka bulshada la wadaagayn laakiinse uu isleeyahay halkaa bugtaa dowladda ku xagoo ku xanuunji waxaan leeyahay waa dareen qaldan waa siyaasadaan majuur ahayn inuu qofku isku dayo halkaa bugta ku xanuunji dowladda laakiinse waxaan leeyahay halkaa bugtaa bulshaday xanuunaysaayo nala dawe wax nagala qabo gacantaannu ku hayn waxaan leeyahay dadka dareenka wanaagsani way arkayaan inay mushkilad iyo aafo ku soo kordhay bulshada tahay diyaar baanu inaan wax ka qabanno horena waanu sheegay inaan wax ka qabannay waxaanaan joojinaynoo ka daalay intaas kadib waxaynu gudagalaynaa doodeennii iyo su-aalihii ay ardayda jaamacaduhu weydiinayeen mas-uuliyiinta waxaana martida ay dhallinyaradu su-aalaha weydiinayaan ee barnaamijkan waa go'aankaaga ee caawa martida inooga ah ka mid ah khadro kaliil cabdi madaxa sogsa mubaarak ismaaciil taani gudoomiyaha dalladda dhallinyarada somalilan ee soonyo gudoomiyaha golaha wakiilada ahna gudoomiyaha xisbiga wadani mudane cabdulaahi maxamed cabdulaahi ciro baashe maxamed faarax gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha baarlamaanka somalilan waxaa kusii xigay injineer faysal cali waraabe gudoomiyaha xisbiga ucid waxaana dhinaca shishe ugu xiga aadan xaaji cali madaxa kuliyadda xalinta khilaafaadka ee jaamacadda hargeysa oo dhowaan xog ururin ka samaysay tahriibka bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed cabdi cabdilaahi waxaan ka socdaa jaamacadda admas university waxaan jeclaan lahaa inaan su-aal weydiiyo inaan su-aal weydiiyo labada gudoomiye xisbi su-aashaasoo ku saabsan marka loo eego ururadiinnu strategic blanka ay leeyihiin ma jirtaa wax qoran national development use policy oo idiin qoran oo aad ku gelaysaan ololaha soo socdawaynu siin doonaa su-aasha inay ka jawaaban guddoomiyaasha laakiin mowduuceen caaw wuxuu ku saabsanaan doonaa dhinaca tahriibka laakiin kulmadahan waan siin doona waxaan ku horreysiin doonaa guddoomiyaha xisbiga wci injineer faysal cali waraabe
dee anuu horta berigii aan ordiye waan lahaa laakiin waa idinkii dee ka footeeyey waxa weeye anuu qorshe dheer baanu lahaynoo dee cabdiraxmaan bele nugu jiraye haddaan arkeen u lahaaye oo aanu dhallinyarta aan fokusgarayninaba koo wax annaga hor noo diyaar ahaa sistamkan tacliinta waanu bedelinay waxaanu doonaynaa in rcentage ardayda ka soo baxda iskuulada dhexe ay u wadaaxdaan vacational schools oo rcentage ay qalaan xagga jaamacadaha waxaanu doonaynay inaannu sidii maraykanku sameeyey magaaladaskii ud la odhan jiray inaannu wadooyinkeenna netwerka wadooyinkeenna aan toban sano isku xidhnaan doonay somalilan rodwerka kuwaasoo shaqooyin abuur lahaa waxaanu doonaynaa inaannu boqolka maalmo hore waxaa noogu jiray inaannu casuunno soomaalida business somaali communitiga meel kastay joogaanba si ay waddankeenna ay u maalgashadaan laannu dowladda quri shaqa ma qori karto waa in brivate sectorka la kordhiya loo naaxiya marka annagu waxaanu doonaynay inaannu saddex sector ka shaqayno tacliinta iyo caafimaadka iyo infrastructureka ayaan doonaynay inaan xoogga saarno oo intuuba markaa aanu filnay inay shaqa abuur keenayaan foreign investmentka waxaan doonay inaan xoogga saarno si aan u soo jeedano oon climate wanaagsan oo adduunka wax ku gashado dalka samayno markaa waanu lahayn iminkana waanu abdhayt garayn doonaa insha allahu tacaala
markguddoomiyaha xisbiga wadani ahna gudoomiyaha golaha wakiilada oo su-aashan isna ku soctay
inkastuu u baahan yahay dee in wax la kordhiyo mar kasta barnaamijka wadani wuu ku jiraa barnaamijka kobcinta dhallinyarada gudoomiyaha gudoomiye faysal waxaan kaloo ku hambalyaynayaa inuu ahaa inuu ku dagaalamay iskuulkii ugu horreeyey farsamo ee somalilan laga hirgeliyo oo laga keenay dalka finland magaalada burcaan laga dhisay oo markii hore lagu waday magaalooyin kale oo soomaaliya ah
mowduuceennu wuxuu ku saabsan yahay dhallinyarada iyo tahriibka bal hablaha iyo waan isu dheelitiri doonaa waan u iman doonaa qoladiin xagga hore gacanta ka taagaysa magacaagaad ku bilaabi doontaa iyo halkaad ka socotid
labada musbi qaran soo fadhiya halkan aniga horta madaxweynaha macalin ma aha beelmaqabargudoomiyaha laakiin ka kale waa gudoomiyihii xisbiga laakiin khadra tahriibkeenu ka hadlayna mowduucin waa tahriibka waxa weeyaan waxay waxay halkan markaan idhaahdo tahriibka maxaa ay markaga qaban karaan mise maxaa sababaya anigu waxaan leeyahay waxay sababaya marka spaceka sii waaya dhallinyaradii ay kaga qayb qaataan siyaasadda iyo shaqada waddanka marka anigu waxaan leeyahay balsi ay dhallinyaraduna spaceku helaan maxay cabdiraxmaan iyo beesha ka soo fadhiye maxaa kuwa sanadada soo fadhida kuraasida boqol iyo lixdankiinani ma quraac iyo aayad soo fiira aan faraysan anaga ee dhallinyaradu
waad maadsantahay
horta dee baarlamaanku silsiladii baaba ka furay dhallinyarada waa kii u fasaxay inay doorasho galaan maanta waxaa jira meeyaroo dhowr iyo laatan jira waxaana lagu imanaya doorashada tartan odayga iyo dhallinyaraduna marka la tartamayo way u siman yihiin oo waa nidaam dimuquraadi ah marka haddaad doonaysa inaad baarlamaanka soo gasho wax yar baa ka hadhaya u soo diyaargaro haddii ilahay ka cidhiyo
bismillahi raxmaan raxiim horta waa su-aal wanaagsan laakiin annaga qudhaydo dhallinyaraanu dhahay ana tuqatuq welibaa dheerajogoyn marka waxa weeye dhallinyarada cuslaataanu ka mid nahay weli waxaanu soo haysanaa inaanu dhallinyaro nahay laakiin wakhtigu waa soo dhawey laba sanaa hadhay laba sanana waa berrito marka ninkii waanu tartamanaa wixii dhallinyaro wax isku hayaana weelkama saacadda waydiku soo dhaweynana
waxaan taxasuusin lahaa waxaa jooga aadan xaaji cali madaxa kuliyadda xalinta khilaafaadka jaamacadda hargeysa oo qudhiisu maalin dhow xoog ururin ka sameeyey waxaa kaloo jooga gudoomiya dalladda dhallinyarada somalilan soonyo khadra kaliil cabdi dhammaan dhinaca siyaasadun yaana inooga badan su'aaluhu martiduna way badan tahay bal wiilkanaan cabarada ma dhaafayay magacaagaad ku bilaabi doontaa iyo su'aasha aad qofka aad weydiinayso magacaygu waxa weeye gaxmug ismaaciil xasan waxaan ka socdaa jaamacadda alfa gaar ahaan qaybta maamulka iyo maaraynta run ahaantii research baan wadnaa researchkaasoo aanu ku daraasadaynyno bal dadka tahriiba nooca yihiin iyo da'da ay yihiin run ahaantii waxay u badan yihiin dadka sekondariga amba educationka ama jaamacadda ka soo qalin jiriyey run ahaantii waxaan ku boorin lahaa dadkaa tahriibaya ina ay iyagu ajansi samaystaan oo ay haddii maruqeena aan maalno maskaxdeedna maalno waayo ardaygu markuu taagan yahay aar jaamacadeed brojektiyo qoran karaa wuxuu samaysan karaa ajansis bay samaysan karaan taasi run ahaantii waa arrin qaldan run ahaantii qofku markuu leefarkaa taagan yahay inuu tahriibo su-aashiidaan weydiiye waxaan weydiin lahaa guddoomiyaha soonyo mudane guddoomiye waxa tahay guddoomiyaha ururka urur ama ururada dhallinyarada run ahaantii adiga u taagan magacii dhallinyarada ururkii dhallinyarada maxaa markaa sababaya ama barnaamij siyaasadeed maxay sooya u yeelan weyday in iyadoo arrinkani qaabilsan yahay oy gobollado dhan ku wacyigeliso laakiin maxaa dhiirigelinaya ad u malinaysaa tahriibkan
waad mahadsantahay gudoomiyaha dalladda dhallinyarada somalilan mubaarak
runtii tahriibku waa masiibo qaran walaal waa masiibo haleeshay daayarteenna qarnigan koob iyo labaatanaad oo adduunku uu marayo marxalad casriya dhinacyo badan baa tahriibka laga soo galaa ama laga analys gareeya marka laga hadlayo waxa keena dhibaatooyin badan baa keena oo ay ugu horayso shaqala'aanta dalkeenna ka jirta ay ku xigto qawad nololeed oo ku jira dhallinyarteenna waxyaabaha in laga hadlaana waxay u baahan tahay in si degan hufan aqooni ku dheehan tahay looga hadlo kuma filna wacyigelin waxaanu aaminsannahay haddaanu nahay dalladda dhallinyarta heer qaran in wacyigelin iyo in dhallinyarta iska jooga laydhaa dalkiina hooyo aamina aanay ku fillayn waxaa loo baahan yahay barnaamij qorshaysan oo hufan oo tafatiran oo istaba yaalla su-aashu waxay ku habbooneyd baanu leenahay waa maxay qorshihiinnu ee qorshe maxaad u yeelan lahayd may ahayn qorshe baanu leenahay qorshuhu waxa weeyaan kow waxaad aragtaa afartii bilood ee hogaanka sare ee maanta sooyahaya uu joogay waxaanu abaabulnay shirka qaran ee maanta dowladdu ku baaqayso ee dhici doona julaay horaanteeda sooya abaabushay sooyaaas ku keentay wasaaradda qorshaynta qaranka wasaaradda arrimaha bulshada iyo shaqada iyo wasaaradda dhallinta ciyaaraha iyo hay-adda ilo dhowaan baanu dhici doonaa shirkaasi afar saddex fiim baana lagaga hadli doonaa ah shaqada dalkeenna taalla iyo xirfadaha ay jaamacaduhu bixiyaan ma iswaafaqsan yihiin iyo shaqa abuurka iyo entrepreneurshipka ama dhallinyarta iyo ganacsi u abuuran lahaayeen waxyaabo noocaa ku saabsan sidoo kale waxaanu wasaaradda dhallinyarta iyo ciyaaraha la wadnaa oo hadda gabagabo ku dhow skaltankii iyo structurekii loo dhisi lahaa national internship program waxa soomaaliya beriga hore jiri jira waxa la odhan jiray muxuu ahaa howl qaran oo ciidamada dadka la shaqaalaysiin jiray ama ciidamada dhallinyarta la qori jiray waxaanu aaminsannahay ciidan in la qoro dhallinyartu waa wixii soomaaliya dumiyey in qoriga se loo rido ama dadka se loo dilo dhallinyarta la baraa maaha xal waxaa mudan in xirfadiisa iyo kartidiisa lasii kobciyo saa daraaddeed waxaanu wasaaradda la wadnaa dhallinyarta ciyaaraha kadibna u gudbi doono wasaaradda qorshaynta qaranka iyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada national internship program in arday kasta oo jaamacadaha waddanka ku yaalla ka soo baxa uu helo three months muxuu ahaa internship program oo xirfaduu soo bartay uu kula shaqeeyo cidda muxuu ahaa waxaa ku shaqaysa waxaa kaloo aanu shirka dhici doona aanu ku darnay qorshihiisana uu socdaa waxaa la yidhaha national employment fund in la abuuro sanduuqa shaqa abuurka dhallinyarta qaranka oo miisaaniyadda qaranka ee tirada badan leh lagu daro bersan go'an oo oo muxuu ahaa shaqo lagu abo maadaama aynaan baahnaan dhallinyartu ay lacag ka amaahdaan ayna lahayn dalkeennu waxaynu u baahannahay meel dhalli- ninka dhallinyara ee u baahan inuu iskii u shaqaysto inuu helo meel uu lacag ka qaadan karo sidaa daraaddeed in sanduuq la abuuro dowladda iyo soonya ay wada maamulaan iyo xisbiyada qaranka iyo ciddii kale aqoon-yahana ee muxuu ahaa kartida iyo aqoonteeda leh ee sanduuqa in la abuuro bersan go'anna loogu daro miisaaniyadda Five percent, three percent, dan lacagtaas halkaa ku dhacdo sanad walba muxuu ahaa ee, waqti go'an ama business go'an la la abuuro insha allah Een, aad u mahadsan yahay gudoomiyaha een, dalada dhalinyarada somalilan sonya wiilkanaa maalmaha acbaarada ma gacanta daagayay haddii aan siiyo een, magaca ku bilow su-aashana een, inoo soo koobo dhinaca commentiga Een, siyaasiyiintana waxaan filayaa in badan baa hadalkooda la dhegaystay caawa inay dhallinyarada dhegaysan doonaan oo u sabri doonaan inay aaraa'dooda dhegaystaan Een, su-aasha iyo magacaga magacaygu waxa weeyaan eh, maxamed cumar cusmaan maxamed gudle Eh, waxaan ka socdaa eh, jaamacadda admas university anigu eh, waqtigan oo soo koobaya ma jecli runtii inaan eh, su-aal inaan weydiiyo laakiinse hal qodob un baan ku darayaa discussionkii iyo doodii aynu wadnay iminka in badan waxaa laga hadlaa tahriibka dhallinyaradu inay keenayaan eh, shaqo la'aanta waxaan nagis aanu ku dari lahaa oo kale een, oo aan inta badan warbixinaha dhallinyarta laga diyaariyay aan ku jirin dhallinyartu waxay u tahriibayaan maha shaqalaan oo keliya waxay u tahriibayaan codkoodii ayaan la maqlayn ama cod ma laha meelna kama muuqdaan inta badan heer qoys heer eh, dowladeed iyo in- eh, inta kale ee dhiman in badan waxaa la yidhaahdaa waad noqon kartaa eh, waxaad tihiin madaxdii berrito ama dowlad ha ahaadaan ama cid kale ha ahaadaan laakiinse marnaba lama idhaahdo waad noqon kartaa madaxda maanta waxaan jeclahay qodobka in lagu bedelo waad tihiin madaxdii berri inaad la- laga dhigo waad noqon kartaa madaxda maanta aad ba mahadsantiin aad baad mahadsantahay Een, waxaan jeclaa horta khar- khadra kaliil cabdi inaan fursad siiyo acbaarada dambe ina dhegaysanayso qofta dumar ee qoraya halka baanarka fadhiya Een, khadray habla qudhoodu tahriibkii way ka qayb qaadanayaan commentigana waadna dhegaysanaysay aaraa'da iyo doodu say u socoto maxaad ku dari lahayd
run ahaantii anigu markaan een, inta badan de waxaan u shaqeeya anigu waa dhallinyaro waxaan dhex joogaayo iminka waan habsaamay waxaan la joogay dhallinyaradaan la joogay Een, run ahaantiina arrintani aniga aad bay ii taabataa oo waxa weeyaan de aan waxaan hooyo had iyo jeer barbaarisa dhallinyarada ama aan sport u sameeyo ama aan dhaqan u sameeyo oo aan aan ku dhiiri geliyo inay marka waxaa ku jira anaga barnaamijyada had iyo jeer siday dhallinyaradu ay dhulkooda u aamini lahaayeen u joogi lahaayeen laakiin arrin Ah, aniga iga weyn ama dee ayay noqotay waxay noqotay wixii wax in gurigii dhexdiisii ilmihii inta anigan la joogo ama intuu dee xarunta sugso joogo waxyaalahan kala hadalnaa waxaanu barnaa inuu dhulkiisa aamino wadaniyad uu uu wadan u noqdo sidoo kale waxa kaloo aan tusnaan u sheegnaa dhallinyarada daaraha dhaadheer laamiyada iyo dhulka la tegaya muraayadaha leh nin dhallinyaro ah dadka dadka halkaa ku neelo loo socdo xooggoodii baa fikradan keenay marka inagu aan waxaan aaminsanahay innaga cid inaga adduun badani ma jirto waxaynu leenahay resource resourcekenu waa xoolo xoolaheennu geel baynu leenahay ari baynu leenahay in lo' baynu leenahay beeraynu leenahay buuraheenni baa dihin marka waxa weeyaan ninka maanta tegaya meeshaasi waxa weeyaan wax u yaalaa ma jirto waa waxyaalahan u sheegna dhallinyarada laakiin waxa weeyaan caruurtii markaan la sheekaysto qaar badan baa jira oo ah, in- ka- in xarunta sogso ka mid ah oo tahriibo soo noqday qaar baa tegey oo mar walba internetkan igala hadla oo yidhaha macalin bartaasaan joogaan ku noolo waan tahriibe waxa weeyaan waxay u wada tegayaan caruurtaa yar shaqa la'aan maaha waxa weeyaan ku dayasho hebel baa tego ku guulaysta adiguna tag waa caruurta dugsiyada dhexe dugsiyada sare na waxa weeyaan waa sidaasi leegun wuxuu ku leeyahay ardayga inanku maanta jaamacad markuu dhammaysto shaqo ma helayo ee ma- waan waan tegayaa marka waxa weeyaan waxani waa wax inagu soo kordhay laakiin waxaa loo baahan yahay caruurteennii in la wacyigeliyo oo waalidiintii dadkii loo hadlo oo la yidhaahdo maxay toole wadankiina aamina dhulka idinku malihidiin ka faa'iidaysta xoolaheenna oo caruurtu markuu imika ininku dhammaysto dugsigii sare ama jaamacaddii dhammaysto waxaa loo baahan yahay inuu bixiyo isagoo een maxaa la yidhaahdaa volunteer uu ku shaqeeyo oo miyigii tago xitaa miyigii waxaynu ognahay xoolaheenii baa dhammaanaya
waynu kusoo noqnoqon doonaa mas-uuliyiinta waxaan jeclaan lahaa si dhallinyaraduna fursad ugu hesho inay su-aalo badan ay caawa mas-uuliyiinta weydiiyaan inaynu jawaaba soo koobno hablahaan siinayaa markaa aan inantaa ugu horraysa oo ka bilaabo magacaaga iyo qofka mas-uulka ah ee aad su-aasha weydiinaysid
Um, thank you very much. ma rabo inan aan su-aal weydiiyo laakiin comment yar ra'yi yar oo dooda aan kaga qaybgelayo aan yar rabaa inaan idhaahdo runtii waxa weeyaan dhalinyarteenna waxaynu odhan karnaa ruud kowska u ah in ay tahriibaan waxa weeyaan aan anigu ay la tahay in badan baa laga hadlay waxyaabo kale laakiin point aan la taaban oo ah wadaniya- wadaniyadda oo ku yar dal- maxaan ku dhahdaay dhaliyarteenna marka waxaan jeclaan lahaa aabbayaasheen waxay maxay u dhinteen ay duurka u galeen ay timuhu u raamaysteen may ahayn inaynu ka tahriibno oo aynu ka tagno waa inaynu dalkeenna aynu advantagekiisa aynu qaadano waa inaynu dhisno aynu gamco wada jiro aynu ku maxaan ku dhahdaay ma aha inaynu mahlakad iyo bad iyo aynu isku tuurno waad mahadsantihiin Een, waxaa- waxaan ka socdaa admas university een, gaar ahaan kuliyadda diraasaadka horumarineed magacaygana waa cabiir cali horta aadan xaaji cali ayaan jeclaan lahaa waxay sameeyeen maalindhood kuliyadda xalinta khilaafaadka jaamacadda hargeysa daraasad ku saabsan tahriibka iyo saamaynta uu ku yeeshay marka waxaan jeclaa maadaama ay xogguurintaa sameeyeen bal erey kooban inuu halkan inaga yidhaahdo koley een, si kooban baan u odhan doonaa maadaama wakhtiguna inagu dheeraaday mawduucana dhinacyo badan laga eegay horta arrinta tahriibtu een, waa musiibo dee weligeedba jirtay Een, dowladahan eh, loo yaqaano dowladaha ay reer galbeedku u yaqaanaan ama loo yaqaano dowladaha soo koraya way tahriibaan sababtoo ah waxa kow ka ah maamulka governance Eh, nidaamka maamul governanska maaha wax innaga inoo gaara ayaa had iyo jeer alle waxaa lagu tilmaamaa inaanu caddayn musuqmaasuq inuu leeyahay rajala'aan badan inay taallo dhibaatooyin badan oo dhinacyo badana marka keligeen maaha Een, survey yar oo kooban aanu samaynay waayo research ballaadhan maanu samayn Een, oo somaliland focus garaynaya waxyaalahaanu ku ogaanay waxaa ka mid ah een, arrintan een, tahriibtu waa inaynu u eegno si holistic approach ama hab ballaadhan oo ka baaxad weyn in loo arko qof yar ama qof tahriibay oo baxay oo la waayey laakiin saamaynta ay ku leedahay bulshada een, saamaynta ay ku leedahay faamiliga iyo saamaynta ay ku leedahay een, dhaqaalaha intaba waa in la eego oo tusaale ahaan markii iminka ay ee, uu qof baxo kow horta qofka baxay wuxuu saamaynaya dhaqaali intii hadhay lacag baa loo ururinaya faamiligii hadhay iyo caruurtoodii waxa laga inay halkaa ku safargaroobaan guryihii baa loo xaraashayaa ummaddan baa wuxuu noqonaysa F- hooyooyinkii iyo walaalahooda saamayn bay ku yeelanaysa waxa laga yaabaa qofka haddii la idhaa wuu dhintay waa laga quustaa laakiin qof aan la garanayn geeri iyo nolol meelu ku dambeeyey way adag tahay marka faamiligiina saamayn bay ku samaynaysaa bulshadeenniina saamayn bay ku leedahay oo waxa weeye bulshadeennu dee waa intaasu baynu ka koobnay haddii layna waayo beerana ma qodan karno wax soo saarna ma samayn karno Een, arrinka kale anigu aan xooga saarnay waxa weeye waynu isla wada waafaqsannay haddaynu siyaasiinnahay iyo haddaynu dadkii kale bulshaweyntiiba tahay inay tahriibi jirto inay niyad jab jiro niyad jab weyn inuu jiro oo aan maanta bilaabine muddo dheer soo socday oo dowladnimadeed oon la ictiraafsanayn qaybo badan baa ka mid a mar walba nidaamkeena dowladeed oo xagga xoogga saaraya ay ay dhinacyadu saaraya aanay priority-ga ahayn waa ka badh laakiin iminka anu waxaan xoogga saaraya tan iminka taagan waxaa jira adduunyada wax ku soo kordhay dhowr iyo tobanka sane u dambeeya xoogaysto loo yaqaano dembiyada habaysan ama organisinka ah ee nidaamsan arrintan burcadbadeed burcadbadeedaa ka mid a argagixisadaa ka mid a kan human trafficuna waa ka mid marka haddaynu doonayno horta tan immediateka inaynu wax ka qabanno waxaa loo baahan iyadoo dowladdu liidhka hayso in human traffickan habaysan inaynu la dagaalanno waayo arrinta socotaa ma aha imika caadi standard aid baxaya ma aha wax caadiya ama standard seven baxaya ma aha wax caadiya waa inaynu arrintaas see looga hortegaya waa inaynu dembiyada abaabulan waxa lagaga hortagaa nidaam dembi baadhiseed ama nidaamka hay-adahan loo yaqaano hay-adaha sharciga fuliya oo habaysan oo nidaamsan oo intelligent leh oo dhaqaale leh oo sirdoon leh taas waa ta koowaad ee immediatka waayo imanka dadkeennii baa la guranaya talabaad ee kalenu isku waafaqsanay xukuumaddii ka hadashay axsaabta mucaaridku ka hadlay ee ay sonya ka hadashay waxa weeyaan niyad jabka iyo frustrationka jira waa inaynu qorsho u keenno waayo mid niyadjab guud baa jira markaa qorshahaasina waynu ka wada qayb qaadanaynaa jira uga jawaabno ta kale muhimkuna waxa weeyaan waar budhcad dadkeenna marinaysa ayaa fadhiisatay magaalooyinkeedii sidii lacagtii la odhan jiray chief owjaq markay lacagtii la baxeen chief owjaq soo garan maysaan markay lacagtii la baxeen baynu ogaanay sababtaa waxa weeyaan intelligenkii baa feelgaroobay laabihii ka hortegay baa feelgaroobay markii malaayiin kun oo lacaga laynagala baxay ayuu qof walba ogaaday brobaganday lahaayeen war fiican baa loo sheegi jiray gawaadhi baa la siin jiray guryaha loo dhisi jiray dadka maantana brobagandadaasay wadaan budhcadbadeedu waxaa loo baahanya markaa counter brobaganda iyo qorshe inaynu keenno maro intaasaa kusoo bilaila wasalaamu calaykum waxaan kaga bilaabi doonaa wiilka hortayda fadhiya xagga dambena waan u iman doonaa waan u soo socdaa magacaaga iyo halkaad ka socotid qofkaad weydiinaysid su-aashana inoo soo koobo adigoo commentiga
bismillahi raxmaan raxiim ugu horeyn magacaygu waa guuleed axmed xaashi waxaan ka socdaa jaamacadda hargeysa kuliyadda maamulka iyo maaraynta waxaan caawa aad ugu faraxsanahay horta v o e da iyo barnaamijkii waa go'aankaaga oo dhowr goor aan kaga qayb galay isagoo oo life ah inaan caawana isagoo oo life oo cabdiraxmaan yabarow oo aan idaacadda un ka maqli jirina uu joogo midda kale waxaan jecelahay inaan soo koobo hadalkayga marka hore waxaan ugu talagalay meesha inaan cowses iyo recommendation sheego haddaan anigoo degdeg u sheegsheegaya qodobadaa yaro dul maro waxyaalaha sababa waxaan odhan karaa waxaa ka mida shaqola'aan baa ka mida waxaa ka mida hiikac baa ka mida okay su-aasheeda waxaan jeclay inaan ku soo dhoweeyo aadan xaaji cali oo kuliyadda khilaafka ee jaamacadda hargeysa ka tirsan wuuna yaro taabtay baan filayaa su-aasha waxa weeyaan public sectorka somalilan sideebay uga qayb qaadan karaan ama hawshan aynu wadno ee wacyigelinta ah kaalin intee leeg bay ka qaadan karaan marka laga yimaado dowladda waanad mahadsantihin
private sectorku horta adduunyada marka runtaaynu isu sheegno markaynu si cilmiya loo hadlayo shaqada ugu badan dowladuhu ma bixiyaan dowlad looma shaqo tago laakiin dowladdu waxay abuurtaa environmentkii shaqa abuurid lagu samayn lahaa enterbriseska iyo kambanida iyobaa abuura iminka maraykan markaa maqlaysaane oo baaba doorasho la samaynayo dowladda maraykan shaqada ugu badan iyadu ma bixiso oo looma shaqo tago laamaha dowladda laakiin maxay abuurtaa in malaayiin kambanis macaashaan abuurmaan soo galaan maxay heday shaqa abuuridday sameeya ay job opportunity abuurmaan marka cidda looga fadhiyo boqolkiiba inta ugu badan inay shaqada abuurto waa waxa wey waa private sectorka iyo kambaniyada gaarka loo leeyahy laakiin siyaasadda dadka hogaaminaya waa inay abuuraan environmentkii ay taa ku keeni lahaayeen cashuurii baa ka mida waxaa ka mida xeerarkii baa ka mida oo baarlamaanka oo kale dhinaca xeerku ka soo gelaya qaybta fulintu waxay ka soo gelayaan hogaamintii bay ka soo gelayaan ururada mucaaridka oo kale waxay leeyihiin watchdog inay ku ilaaliyaan cidda marka haysa eeg shaqada ugu badan lagama filayo inay wasaaradaha loo shaqo tago laakiin waa in environmentkii ay kambaniyadu shaqaaburid ku samayn lahaayeen ee ay kambaniyo badan suuqa ku soo geli lahaayeen ee kuwa ku jira aanay u kici lahayn waa inaynu abuurno oo loo abuuro haddii kale waxa dhacaya in maxay hayday ay shirkadii kacaan ama ay saaxadda waayaan taasi waa mid ta kale taallaani wax weeyaan innagu waa inaynu realistic noqonno dal aan la ixtiraafsanayn baynunahy marka expectationka aynu iminka waxyaalahan uu qabo waan idin weydiinayaa dhowr iyo sagaashankii duruufta dalku way ka adkayd sidan dagaallaha jiray laga soo doogay dhaqaale may jirin dowladdu xitaa intan way ka daciifsanayd haddana tahriibta iyo dadku inay dalkooda dhacaan way ka hoosaysay haddii duruuf la eegayo eeg haddii duruuf la eegayo xilliyadaasay ka adkay sababta maanta dhaliso waxa weeyaan wax oo factorkaanu maxaan u soo qaadanaya waxaan u soo qaadanaya waxa weeye twenty yearskaa dowladnimada aynu haynay jiilashan ereree soo kacayaa jaamacaduu may jirin cilmigu may jirin marka anu waxaan ku soo koobay waxa weeye waa dowladaan la ixtiraafsan baynaynu nahaye waa inaynu si collective uga jawaabno arrintan shaqala'aanta waa inaynu uga jawaabno waad mahadsantahay waxaan raacin doonaa saynu u siino safka dambe
magacayga waxaa la yidhahdaa sidiiq baashe ibraahim waxaan ka socdaa jaamacadda alfa fakalka management information systemka su-aasheeda waxaan weydiin lahaa labada guddoomiye ee wakiilada waxa weeyaan su-aashaydu guddoomiyeyaal ma leedihiin guddi wakiilada ah oo ku dabagala dowladda dhallinyartan tahriibaysa shaqadooda
waxaan jeclaan lahaa in aad laynoogu soo koobo baashe maxamed faarax baan siinayaa oo dhinacii golaha wakiilada su-aasha ku aadan bismillahi raxmaan raxiim in yaroo kommentaan anigu saaraya waxa weeye aad baa waxaa looga hadlay tahriibta aidin may waxaan tegay jermany waxaa joogay kun dhallinyaraa oo jir ilaa u dhaxayso dadka aynu ka sheekaynayna dhibaatadaa maray dhibaatada wixii dhintay waa dhinteen hadday kuwaasi og yihiin dhibaatada ay soo mareen ee iyagu ilaahay ka badbaadiyey oo dadaalayaan waxa weeye kunkaa qof qof qura ka shaqeeyaa ma jiro dhibaatadii ay soo mareenna kama ay faa'iidaysan marka tahriibta laga hadlayo waxaa ka sii daran waxa weeye kuwii tegay ee tahriibta ka badbaaday ayaan u bislayn inay noloshii ay ka yimaadeen iyo dhibaatadii ay soo mareen ay wax ku qaataan su-aasha kale gabadhuna weydiisay waxa weeye guddiyaannu leenahay gudiyada waa wada leenahay gudiyada bulshadaannu leenahay waannu ku tabakeli doonaa guddiyaashaas inay ka shaqeeyaan sidii ay dhallinyarada shaqo loogu abuuri lahaa inay wasaaradaha ay tagaan inay xog ka soo ururiyaan qayb inaannu ka qaadanno haddii sharci loo samaynayo haddii lagu joojinayana inaannu qaybta golaha wakiila ee labadu ay ka qaadan doonaan insha allah waana mahadsantihiin
inta badan xisbiyada mucaaradka xilliga ay mucaaradka yihiin waxay aad ugu ololeeyaan oo dhallinyarada u sheegaan macnaha ha tahriibina marka aannu xilka qabanno ayaannu wax bedeli doonnaa waynu naqaanay marar kala duwan marka siyaasadtaa ka duwan waynu aragno kulmiye markii hore wuxuu xilligu muxaafidka ahaa aad buu arrintaa ugu ololeyn jiray maanta oo uu xilka hayana uu innaga ka wadoodayno dee tahriibkii waa kor usii kacay marka xisbiyadana mucaaradku xal ka duwan ololahaas ma lahayaan arrintanayna hor taalla waxa weeye waa arrin national ah waa arrin qaran waxay u baahan tahay in dawladda iyo brive sectorka iyo asxaabta oo dhan ba isku yimaadaan oo si loo xalin lahaa oo loo adress garayn lahaa maaha mid in iska dhibaytkayo lagu qosoosla maaha waa dhibaato aafa ah oo waddankeena ku gaara marka waxaan annagu diyaar u nahay ina wixii ra'yiah iyo qorshe aamusnay way ku hagaagayaan inaan dawladda siino ayaan diyaar u nahay oo hadda imika waqtigan taagan loo baahan yahay in arrintan la xaliyo
inaan hablaha xagga dambena hal qof sii een hablaha dambe waan u iman doonaa marka een
bismillaahi raxmaan raxiim aad iyo aad baan idiin salaamayaa bacda salaan waxaan doonaya inaan kumiinti yar horta ka bixiyo waxyaabaha tahriibta gelifaya first waxay inantug imika ka hadlaysay beeraha inaynu faladho beeraha inlaynaho aynu falanaa suuqayna hargeysa markaan tagno waxaa jirta xabuubta wadanka ka baxda iyo xabuubta ka timaada etoobiya waxaa qaalisan xabuubta ka timaada etoobiya teena wadanka ka taala ciidima iibsato waxaa la dhahaa shilingurota saaka u dambaysa laygu lahaa waa shilingurota iibsada dadkayna ma iibsadaan way ka tagaan markaad markaad you know markuu imika qof gurigiina ku soo dego kii hore u joogay iyo kii soo degay waxaad qiimeynaysa ka soo degay markaa baasaboorkaa qaaliya aad sidatid waxaan u tahriibaya aan tahriibta u jeclaystay inaan baasaboor dunidoo dhan lagu soo wareegayo ixtiraamle aan qaato markaas sida aynu ixtiraamka u helno waa inaynu wadanini noqonnaa su-aashaan raacin waxay tahay waxaan raacinaya inanka dhallinyarada haysta soonyo wuxuu yahay inanka dhallinyarada maanta noo qaabilsan wax uu qabtay oo ama uu dhallinyarada ama tahriibta ku qabtay boontiya mana dusay ama xilka uu hayo ma hargeysa ku koobaya insa somalilan oo dhan ha noo caddeeya labadaas
gudoomiyaha dalada dhallinyarada somalilan ee soonyo dalladda dhallinyarada heer qaran ee soonyo runtii masiibadan tahriibka waxay ka qaban kartaa way kooban tahay waynu ognahay awooddeeda awoodda dalkeennana waynu ognahay iyo dowladdeenna labadaba tahriibkuna waa aafo qaran waa masiibo ballaadhan waa masiibo mudan in si baaxad leh oo qaran oo sida aadam sheegay iyadoo qacmaha lays wada haysta laga wada howlgalo waxyaabahaanu ilaa hadda annagu ka qabannay job center ay dhowaan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu loonshgarayn doonta ama ay furi doontaa jirta oo sonya fuli ama si buuxda ay u kafaalo qaaday qalabayntiisa iyo habayntiisa oo dhan kaasoo sahli doona in dadka aqoonta leh ama xirfadda leh iyo shaqooyinka jira ay lagu maajgareeyo ama ay ku kulmaan waxaa jira national internship programkii aan hadda ka hadlayey shaqaabuurkii kale ee shaqada ama shirkii shaqaabuurka aan hadda ka hadlayey iyo sidoo kale wacyigelin ballaadhan oo aan siino dhallinyarada si ay ugu baraarugsanaadaan khatarta uu tahriibku leeyahay oo ah runtii khatar hadda shorttimkan ama xilligan dhowna saamayn baaxadle oo nololeed inagu yeelan karta mustaqbalkana dhuuxii iyo dhalinteennii la baxaysa iyo dalkeena dhaqaalihiisaba
magacaygu waa cumar cismaan miigane waxaan ka socdaa jaamacadda admas waxaana bartaa qaybta development studieska guulay lagu jecel guuldarayna runtii lagu necab waxaa malahayga ah in haddii ay guuli jirto madasha iyo mas-uuliyiintu sidan ay ka cokonaan lahaayeen ama ka buuxsami lahaayeen marka waxa aad mooddaa inay halkaa horta runtii guuldara ka jirto waana arrin xaqiiqo ah su-aashayda koowaad waa su-aal ku saabsan saxaafadda waxaan aaminsanahay barnaamijkan in ay jiraan qaybo kale oo fara badan door intee leeg ayaa saxaafadda looga baahan yahay iyaga laftarkooga inay ka qaadato hadday tahay v o a hadday tahay saxafiyiinta kale ee wargeysyada ama idaacadaha ah inay runtii ka qayb qaataan su-aashayda labaad waa su-aal ku saabsan dhinaca xisbiyada iyo xukuumadda haddii laga hadli lahaa hadda doorashada oo dib baa loo dhigay la odhan lahaa waxaad mooddaa in qayladhaan fara badani ay dhici lahayd maanta oo dhallinyarada laga hadlayo oo ah dadkii idiin codayn lahaa maxaa saddexda xisbi qaran oo xukuumaddu ka mid tahay aad uga kulmi weydeen masiibadan qaran ee meesha taalla sida marka aad doorashadaba aad uga kulantaan aad uga wada hadashaan aad waad mahadsantahay migane waadna ku dheeraatay inanta iyo zakariya marka hore waxaan salaamayaa dhammaan bahda v o a ee soo diyaarisay barnaamijkan iyo mas-uuliyiinta horteenna fadhida iyo marti sharafkale ee kasoo qayb qaadatay anigu waxaan ka socdaa jaamacadda new generation gaar ahaana kuliyadda siyaasadda iyo xidhiirka caalamiga su-aasheedu waxay tahay marka wax la rabo in la joojiyo kolley waxaa la raadiyaa cidda u ehelkaa arrinta tahriibku arrin fudud ma aha dhanninteennii baa ku dhammaatay carruurteennii baa ku dhammaatay cid in cid lagu eegana ma aha marka dhammaan mas-uuliyiinta horteeda soo fadhida gudoomiyaha wadani oo ah gudoomiyaha baarlamanka ku-xigeenkiisa iyo faysal cali waraabe iyaga laftoodu caruurtoodu waxay degan tahay dibadda horteennana waxay u fadhiyaan inay naga wacyigeliyaan arrinta taariibka arrintaasi sidee idinku suuro galaysaa mas-uuliyiintiinan horteeda fadhida bismillahi raxmaan raxiim kulleyba su-aalaha mid ka mid inay ahayd aniga gudoomiye ku-xigeenkiiyo faysal qurbajoog baa tiimbet qof baa yidhioo horta waddankaana waxaanu ka tahriibnay intaan somaliland lagu dhawaaqin laakiin markii somaliland lagu dhawaaqay baanu goonasitaageedaanu dib u soo tahriibnay marka carruurtiina way soo socotaa iyo islaamihii iyo wixii dhamma way soo socdo haddii aan la yidhaahdo waxaa kaloo runtii dee arrintaa ku saabsan dhallinyarada kolleyba axsaabtu waxay ka leeyihiin barnaamij wixii ku saabsan baarlamaankana sidaa guddoomiyuu sheegay guddiyaa jira gaar ahaan arrinta guddiga bulshada oo aan isleenahay mowduuca way ku habboon tahay tahriibka waxaynu u baahan nahay sidaa la sheegay waa arrin qaran waa musiibo qaran oo ina haysata xisbina keligii waxba kama qaban karo xukuumad ganacsato dhallinyaro in isugu tagno oo aynu dawadeeda wada raadinno ayay ku habboontaysa inay gala tahay khadro kalil cabdi si kooban adiguna inaad u eegtid bal aaraadood maqlisay dhallinyarada su-aalo kala duwanna way jireen bal si kooban haddaad hal daqiiqa adna aan ku siiyo oo gebagabada
anugu waxaan odhan lahaa uun runtii de tahriibkaas waa arrin masiibo qarana waxaan kasoo halkan uun ka soo jeedin lahaa maadaama guddoomiyihii uu fadhiyo golaha wakiilada inay ka sameey inay qorshe la sameeyo ah dowladda itoobiya oo ah halka jidka ay masii maraan carruurtani in la iska kaasho in iskaashi lala yeesho dowladda itoobiya oo lala hadlo oo la yidhaahdo carruurta iyo dadkaanaga tahriibaya waxaan doonaynaa in maaragtay naloo joojiyo oo la adkeeyo xuduuddeenna iyo habka ay carruurtani u marayso ina guddoomiyuhu xil iska saaro oo arrintaasi kala hadlo dowladda itoobiya isaga oo madaxweynaha jumhuuriyadda somalilan u soo bandhigaya si caruurtaasi u joogsadaan waayo waa dariiqa lasii mara wajaalay marayaan wajaalana xuduudka etoobiya weeyaan markaas si aan caruurteennii aanay dee inooga dhammaanin inuu gudoomiyuu arintaa ka hawl galo ayaan anigu soo jeedin lahaa waxa kaloo soo jeedin lahaa in lala socdo caruurtu xilliyada ay maqan yihiin maxay ku maqan yihiin caruurteenu goor dambe yimaadaan waxaana weeyaan waana waanay baxayaan marka in waalidkii ilmihiisii intuu hadhow doydayi lahaa intuu maqan yahay waa inuu la socdaa ayaan odhan lahaa
aad waa mahadsantihiin waynu soo gabagabaysanaynaa kelmadda khadraan ee noogu dambayn doonta martida nagala qayb gashay barnaamijka brofeor aadan xaaji cali madaxa kuliyadda xalinta khilaafaadka ee jaamacadda hargeysa gudoomiyaha xisbiga ucid injineer faysal cali waraabi gudoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada ee somalilan baashe maxamed faarax gudoomiyaha xisbiga wadani ahna gudoomiyaha golaha wakiilada cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro gudoomiyaha dalladda soonyo iyo weliba gudoomiyaha ururka isna sogsa
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a magaalada hargeysa ismaaciil xuseen farjar oo daadihinayey kulan doodeed looga hadlayey saamaynta tahriibkuu ku leeyahay dhallinyarada oo ilaanta afka soomaaliga ee v o a ku qabatay hoteelka mansuur ee magaalada hargeysa
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a washington waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii waa go'aankaaga oo aan toddobaadkan uga hadlaynay saamaynta tahriibka ku yeelan karo dhallinyarada soomaalida haatanna waa heestii cabdirasaaq axmed faarax gaadaco iyo tahriib
wow wow heestii tahriib iyo cabdirasaaq axmed faarax gaadaco maxamuudow heestan waxay u eg tahay micnaha mawduuca maanta aan ka hadlaynay si aan caadi ahayn u taabanaysaa maxamed weli waxaa kaaga daran ee fanaanku waxa uu iska dhigayaa dabcan ninkii dadka tahriibinayay weliba waxuu ku faanayaa inuu khayaanada uu ku haysto digrigii ugu dambeeyey marka wuxuu leeyahay anigaaba waxaan laacib ku ahayba sida dadka loo khayaano haddana ee dadku ayagoo og yihiin inay dhibaato jirto oo la baaba'ayo oo e saxariir iyo rafaad hadba meeshaay u socdaan xataa ay suuragal tahay inay dhexda kusii dhintaan ayay lacag fara badan hurayaan oo sidaa uu sheegayo yaa doolar haysta buu leeyahy qofaan doolar haysan dee ma bax marka waa geerida doolarkaaga ku gado oo qaxootina kusii noqo aad iyo waxba dib nafta kugu sinto wow wow haatanna waa qaybtii aan aalaaba ku fiirin ji- ku dhig- ku ah, ku soo koobi jirnay waxa maskaxda ka guuxaya dhegaystayaasheenna een, kuna soo dhowaada
xasan maxamed sheekh xasan nuur raydka hadda noogu badan ee annaga banagelinaya maskaxdanada haystaay waa dhibaatooyinka soomaalida ee kenyana saameeyey iyadii gudaheediina dhibaatada badan ku haya oo weli aada moodaa inuusan warantoon badani jirin mid u doodaya mas-uuliyad iyo mid u diidan uun ay ka dhex muuqato dadkoodiina fahmila jooga caamka ee maxkamadaha lagu saari ee qaxootiga ku ah iyo kuwa tarhiibaya ee waddankoodii lagu diray ee cararaya dadkaasaa xanuunkiisu madaxa naga buuxiyey
magacayga waa cabdixajiin cismaan axmed sani hadda waxaan joogaa e stockholm sweden gaar ahaan rinkaby dhibaatada iyo tahriibka iyo saameynta uu maskaxdeeda ku yeelay markaad kasoo dhaqaaqdo suudaan aada usoo socoto saxaraha dhe- waxaad qoraxda iyo heerkulkeeda waxay dhaafaysaa in ka badan afartan iyo ama konton intaasay udhexaysaa markaad soo marto saxarahaad dhexda soo gasho waxay heshiis kula soo galayaan nimanka oo jooga suudaan inay ku geynayaan libya sabha meel la dhahayo xuduudka ku dhigaya balse wax jira maahan been waaye markay soo wadaan dhexbartanka qoraxda si aad iyo aad u kulul oonan qof bini aadan xitaa iska daya inuu ku noolaado xitaa e, darbaanna aan ku lahayn nimankaasay kugu wareejinayaan maalintaasa baawarkaaga awoodaada iyo wax badan way dhuntayba waxaad ku hadasha malaha
waa tahay dhegaystayaal waxaa intaa noogu dhammaaday xubintii aynu ugu magac darnay maxaa maskaxdaada ka guuxaya ooy dhegaystayaashu hadba ay noogu sheegaan fikirka ay hayaan ama waxaa maskaxdooda markaasi ka guuxaya
mahadsanid maxamuud haatanna noogu soo tuur een, qa- warka wixii ugu muhiimsanaa Eh, maxamuud aad baad u mahadsan tahay wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegay in saddex qof oo laba ka mid ay ahaayeen ciidamada nabad sugidda dowladda soomaaliya lagu dilay magaaladaasi maanta oo talaada iyadoo qofka kalena uu ahaa sarkaal ka tirsan ciidamada milatariga ee dowladda federaalk soomaaliya raggan la dilay ayaa la sheegay in lagu dilay deegaanada kale ah hodan iyo yakshed sida uu idaacadda v o a xaqiijiyey gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee maamulka gobolka banaadir warsame maxamed xasan joodax dhinaca kalena waxa iyaguna qaraxa loo geystay baalayaal cusub oo layrar ah oo baryihii ugu dambeeyey laga hirgeliyey waddada soddonka ee magaalada muqdisho mana jirto cid wax ku noqotay qaraxyadaas waana markii ugu horreysay ee qaraxyo lala egto baalayaashaas iyadoo mashruucan ay dowladda soomaaliya ugu deeqday dowladda norway maxamuudow heestan labaad waxaa qaaday nin la dhahayo liner wechi waana mac- micnaheeda heesta waxa waaye endless laf waa jaceyl aaman dhammaan wax- inaa maqli jirsa ma kula tahay jaceyl aan dhammaan Eh, dabcan jacaylku sidiisaba sida suugaanta lagu sheego mar kasta maba dhammaadaba Wuu iska ama soconaya.
wanaag ha noqdo ama xumaan ha noqdo jacaylkaas mar kastaba dhammaad ma laha maanta noo socda annagana waaya
my love. There's only you in my life, the only thing that's right.
my first love. You're every breath that I take, you're every step I make.
I want to share all
heestaasi lenoregi waxay ugu dambaysaa barnaamijkeennii waa go'aankaaga oo aan isbuucan ku fiirin uga hadlaynay tahriibkii dhallinyarada soomaalida waxaad weli kala socotaan waa v o a soomaali waxaan maanta idaacadda idiin jeedinaya anigoo ah maxamuud ibraahim cali iyo maxamuud mascade tan iyo intaan dib u kulmi doonno waxaan idinka tegaynaa salaamullaah Hearts that beat as one. Our lives have just begun. Forever, I'll hold you close in my arms. I can't.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.